barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barkii duhurnimo ee xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo bararka aroornimo ee xilliga washington d c maalin khamiisa saddexda bisha disembar sanadka laba kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya saare cidla nuur iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaar
qodobadaanu idinku hayna idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid a tahriibta dhallinyarada oo ku soo kordhaya magaalada laascaanood beryaha kan waxaa soconayay xamlad aad u culus oo dadka dhallinyarada ah lagu uruurinayo oo lagu kaxaysanayo oo loo geynayo magafe oo la tahriibinayo hawshaasna sida aanu ka war helnay markii aanu ila xogogaala waraysanay amana dadka aad u baadhnay waxaanu ogaanay inay dad ka shaqaynayaan oo lacag ku bixinayaan iyo gobolladoo dhanba jooga in gobol kastaba ay u joogaan dad magafeyaala oo u shaqaynaya marka waxaan ku wacyigelin lahaa bulshada iyo dadweynahaba in si wada jira looga hortago dadka iyaga ah waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda jabuuti oo aqoonsi siisay dhallinyaro xisaabiyaal ah si ay shaqooyin oga helaan shirkadaha gaarka loo leeyahay heesihii ayaan sidoo kale ka maqnayn barnaamijkeenna dhallinyarada
ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
saraakiisha caafimaadka ee dalka gaana ayaa walaac ka qaba in xaaladda xanuunka coronavirus ee dalkaasi ay faraha ka baxdo tirada dadka uu soo ridanayaana ay sii bataan kadib markii ololaha doorashada uu dalkaasi ka bilaabmay islamarkaana ay isku soo baxeen kumanaan qof oo xusbiyada taageeraya oo aan badankoodu xidhnayn maaska afka iyo sanka lagu daboolo saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in boqolkiiba siddeetan dadka reer gaana aanay xidhan maaska afka iyo sanka lagu daboolo taasina ay keeni karto in xaaladda covid sagaal iyo toban ee dalkaasi ay sii xumaato toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa la sheegay inay dhinteen saddex boqol iyo saddex iyo labaatan qof madaxweynaha dalka gaana nano afkofuaro ayaa ugu baaqay dadweynuhu inay isku soo baxaan iyaga oo xidhan maaska afka lagu daboolo haddii kale ay guryahooda joogaan balse haatan waxaa lagu soo warramayaa in badi dadku aanay u hoggaansamin baaqa madaxweynaha iyo saraakiisha caafimaadku jeedinayaan doorashada madaxtinimada ee dalka gaana ayaa lagu wadaa inay qabsoonto toddobada bishan aynu ku jirnay ee diisembar waxaana haatan guud ahaan dalkaasi ka socda ololaha doorashada oo dad aad u badan oo xisbiyada kala taageeraya ay iskugu soo baxayaan jidadka iyo goobaha fagaarayaasha ee ay mas-uuliyiintu ka khudbadaynayaan wafuudda dhinacyada isku haya afghanistan ayaa ku dhawaaqay arbacadii shalay inay ku heshiiyeen hanaanka wadahadalkooda nabadeed ee lagu soo afjarayo dagaalka dabadheeraaday ee dalkaasi ka socda dowladda maraykanka oo garwadeen ka ah geedi socodka nabadeed ee afghanistan ayaa soo dhoweysay heshiiska kaas oo horumar ballaaran u ah wadaxaajoodyada nabadda ee u dhexeeya kooxda taalibaan iyo wakiilo ka socda dowladda afghanistan hawsha ayaa waxaa ku jira in la dhammaystiray faahfaahinta hordhaca ah ee wadahadalka wixii hadda ka dambeeyana loo gudbayo in laga wada hadlo ajandaha ay labada dhinac isla meel dhigeen sida lagu sheegay war qoraal ah oo si wada jira ay u soo saareen xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark ayaa ugu hambaliyey kooxda taalibaan iyo dowladda afghanistan dadaalkooda iyo ka go-naanshahooda inay helaan wax guud oo ay ku midoobaan bombeyo ayaa ku sharaxay bayaan uu soo saaray in heshiiska uu qeexayo hanaanka iyo shuruucda labada kooxood ay ka wada xaajoonayaan waxa uu intaasi ku daray in go-aanada laga gaaray heshiiska ay hagi doonaan wadaxaajoodyada tubta siyaasadda iyo in la gaaro isfaham xabad joojina wadaxaajoodka nabadda ee afghanistan ayaa bishii sebtembar ka bilowday magaalada doxa ee dalka qatar iyadoo rajo weyn laga qabay in lagu heshiiyo laakiin khilaafkooda ku aadan sida loo ambaqaadayo wadahadalka ayaa istaajiyey wadaxaajoodka iyadoo labada dhinac uu midba midka kale ku eedeynayay ismarwaaga
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o w washington dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa aad u soo kordhay dhallinyarada ka tegaya magaalada laascaanood ee u tahriibaya dalka liibiya arrintan ayaa walaac xoogan ku abuurtay waalidiinta oo sheegay inay jiraan dad ku sugan magaalada oo dhiiri gelinaya tahriibta dhallinyarada si ay lacag uga sameeyaan warbixinta waxaa magaalada laascaanood ka soo diray wariyaha v o w cabdikareem cabdilaahi olol magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool labadii toddobaad ee ugu dambeeyey jahawareer dhanka tahriibka waalidiinta ayaa la kulmaya dhibaato lixaadle taasoo ay sheegeen inay si weyn ugu soo noqoto inay ubadku ay ka tahriibaan goobaha baabuurta laga raaco kantaroolada ayay waalidiinta qaarkood sawirrela taagan yihiin kuwo kalena waxaa loo soo sheegayaa fariimo kala duwan oo in carruurtooda ay ku sugan yihiin magaalooyinka laascanooda burca hargeysa iyo borame iyo wajaale oo la geeyey qaar ka mida waalidiintaas oo barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o w u waramay ayaa ka hadlay dhibaatada ay tirsanayaan bismillahi raxmaan raxiim aniga magacayga waxaa la yidhahdaa salaad ducaale cabdille waxaan ahay waalidiinta dadka dhallinyarada ay ka tahriibeen waxaan la socodsiinayaa dadweynaha gobolka sool amaba somalilan amaba soomaaliya oo dhanba beryaha kan waxaa soconayay xamlad aad u culus oo dadka dhallinyarada ah lagu uruurinayo oo lagu kaxaysanayo oo loo geynayo magafe oo la tahriibinayo hawshaasna sida aanu ka war hellay markii aanu ila xogogaala waraysanay amaan dadka aad u baadhnay waxaanu ogaanay inay dad ka shaqaynayaan oo lacag ku bixinayaan iyo gobolladoo dhanba jooga in gobol kastaba ay u joogaan dad magafeyaala oo u shaqaynaya marka waxaan ku wacyigelin lahaa bulshada iyo dadweynahaba in si wada jira looga hortago dadka iyaga ah ee caruurta kaxaysanaya ee doonaya in liibiya lagagala baxo beerka marka waxaan soo jeedinayaa ama aan idinku wacyigelinaya dadkoo dhanba insha allahu dadka inaynu si wada jira uga howlgalno oo wax ka qabanno aniga wiilaan dhale baa iga tahriibay anigu si ahaanba lasacanood baan joogaa lasacanoodda waxay ii sheegeen in niman ka kaxeeyeen inay nimankaasi geeyeen hargeysa magaalada laascanood oo kale maadaama aad waalidka ka mid tahay arrimahani toddobaadadii ugu dambeeyey aad ayay u soo badatay tahriibtu bal ka waran saamaynta bulshada ay ku yeelatay ardayda jaamacadaha dhiganaysa iyo kuwa iskuullada dhiganaya oo kale intaad xog u haysid oo kale dhibtan inta ay leegta dhibtani aad bay walaal cabdikariin u ballaaran tahay waa dhib dadkao dhan saamaysay gaar ahaan waalidiinta waxgaradka iyo dadkao dhanba saamaysay waa dhibaato weyn oo muuqata oo doonaysa in si wada jira looga hortago hoyooyin aan la kulanay ayaa ka hadlay walaaca faraha badan ay ka qabaan ay gacanta ku haynin ubadkoodii waxayna sheegayaan kuwa ka tahriibay oo ay kaga sii daran tahay kuwa haatan u jooga inay waddadaasi raacaan meel uun caruurtii la wado oo lasii wado nalaga tahriibinayo arintaa waxaanu kaleenoo baaq dheer ka diraynaa in caruurta laga daayo magafaha magaalada gudihiisa jooga iyo meelaha kale joogaba caruurta in naloo celiyo oo naloo xanibo oo nalala talantaabiyo oo nalala celiyo laakiin ma aha caruurta in nalaga sii tahriibiyo lacagna laga qaato waalidiintii la dhibo gaadhiyada lagu gurayo iyo ragga magafayaashaah iyo ragga colka noo noqday iyo ragga caruurta tahriibinaya mid walba naloo qabto baliga waran waalid ahaan dhibaatada hadda ku haysataa maxay tahay aniga wiilkayga shan nin oo ila socda oo reer laascaanoodabaa la kaxeeyey rag laascaanood gudaheeda joogaa kaxeeyey ardisababa hadeer in lagu hayo ilaa laascaanood ilaa ardisababana in rag reer laascaanooda ama rag reer burcaha ama rag reer hargeysii wadaan aad iyo aad baan waxaan ugu u codsanaynaa oo aanu gelinaynaa warka ugu weyn in naloo daayo caruurta intaa waxa weeye waa la wadaa caruurtii waa nalaga wadaa inta dambena waa nalaga kaxaynaya intii horena baadidoonkeedaanu ku jiraa ilaa intaa baadidoon baanma waxbarashu dhigan jiray hadda adiga kaa maqan jaamacad buu dhigan jiray jaamacad hargeysaha buu dhigan jiray waa laga soo kaxeeyey halkanaha la keenay qabanqaabin baa laga galay rag baa wada rag baa halka ka kaxeeyey hargeyse geeyey wajaale geeyey ilaa dhulkaa wada hadeena ilaa ardisababay sii wadaan raggaa in laga qabtaanu baaqaa u diraynaa dhibaato weynna wayna haysataa meella waxaanu ku baadi doonna uma haysanno waana nala dhibayaa awlaaddii baa wadana laga tusayaa xunoo lagu qalanayo beerka lagala baxayo booliska ee ardishabaaba jooga baanu baaqa ugu weyn u diraynaa inay noo soo qabqabtaan awlaadda oo waxna taraan oo na kaalmeeyaan hooyooyin baanu nahay tabaalaysan oo ilmahoodii raadinaya oo aad u daalan oo aad u tacabsan oo aad baaq u diraya in wax nala talo oo naloo gargaaro naloo qabto ardadaa yaryar baanu jecel laha bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah cawil axmed maxamuud runtii waxaa naga tahriibay wiil aan walaalnahay yar ayuub la dhaho waxaa weeye magaalada baryahan waxaa ka dilaacay aafa xun oo ah waxaweye niman magafayaala oo ciyaalkii tahriibinaya oo lacaga u sheegaya iyo waddooyin iyo dariiqyo aan jirin u jeexaya ayaa magaalada ka dilaacay hadda waxaa naloo sheegay ninkaas inuu adisababo ku sugan yahay waxaanu ka codsanaynaa dowlad deegaanka soomaalida iyo madaxda adisabababa iyo booliiskaba in waxaweye hawshaa ay ka howlgalaan oo waxaweye arrintaa wax laga qabto annaga keliyana maaha ee waxaweye bulshada oo dhan arrintaas aad bay uga cabanaysaa agga tahriibinta oo waxaweye niman magafayaala baa waxay ka tahriibinayaan ciyaalka somalilan ilaa dowlad deegaanka kadibna adisababay geenayaan xaggaas iyo suudaan bay sii tahriibinayaan waxaanu ka codsanaynaa maamulada somalilan iyo dowlada deegaankaba inay hawshaa aad wax uga qabtaan oo meelaha lasoo mariyo waa kaantarooladooda hawshaa inay ka taxadaraan hadda inanka xaggee laydinku sheegay cawil xogtii ugu dambaysaad helaysaan walaalkaa xaggee lagu sheegayna hadda waxaa naloo ku sheegay xogtii ugu dambaysay aanu helano inuu ninkaas sababa ku sugan yahay niman magafayaalana ay haystaan saa darteed booliiska waxaanu ka codsanaynaa hawshaa inay ka howlgalaan oo waxaweeye ay nala dadaalaan oo waxaweye ninkaa ay soo qabtaan xogtii ugu dambaysay aanu helno halkaas inuu adisababa ku sugan yahay magaalada laascanood ayaa ka mid a goobaha sida weyn toddobaadkan ay uga tageen dhallinyaro kala duwan kuwaasoo lagu qabtay qaarkooda kaantaroolada ku yaala galbeedka somalilan cabdikariim olol v o e magaalada laascanood aad ayuu mahadsan yahay cabdikariim olol oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada laascaanood haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii gantaalkii jacaylka waxaa ku luuqaynaya cabdow araram dowladda jabuuti ayaa shahaadooyin aqoonsi ah siisay dhallinyaro badan oo xisaabiyaal ah arrintan ayaa dhallinyarada ka gacan siinaysa inay la shaqeeyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay ee yaryar ee ka jira dalka jabuuti wariyaha v o eda ee jabuuti sagal siciid faarax ayaa la kulantay qaar ka mid ah dhallinyaradaasi oo ka waraysatay dareenkooda asalaamu calaykum raxmatullahi barakaat magacayga waxaa la idhahdaa maxamed cabdilaahi wacays waxaan ka qayb galay maanta qolooyinkii lagu siinaya shahaadooyinka xisaabaadka ee shirkadaha yaryara jabuuti shucuurteeda maanta aad iyo aad bay u sarraysaa maadaama waxaan noqonnay qoladii ugu horraysay ee maanta shahaadada lagu siiyey ee la aqoonsanaaday inay xisaabiyo buuxa yihiin oo ka shaqayn doonaan insha allah hadduu ilaha idhaahdo shirkadaha yaryara jabuuti gaarka loo leeyahay iibkoogu ay ku siman tahay konton malyuun iyo wixii ka hooseeya marka waa shirkadaha dhexdhexe ee aan waaweynka ahayn ee hadda soo koray dhaqaalahoodu iska meeldhexaad ka yahay waa shirkadaha dhexdhexe ee waaweynka ahayn ee dhaqaalahoogu hoosu yaallo ee xisaabtoodu ay yar tahay ee faa'iidadoodu waa iska yar tahay een xisaabaad lahayn fiican ay lahayn ma garatay dad la shaqeeyo dee ina shirkaddii la kiciyo annaguna saan u dhisno oon insha allah hadduu ilaha idhaahdo la shaqayno inay la eegno waxay u baahan yihin aan kala qabanno xagga cashuuraadka hadday wax ayna si ka yihiin aan ma garatay la qabanno hadday wax doonayaan inay ma garatay inay dacwad dhiibtaan amba wax laga dhaadhiciyo inaan jihayno caashuwa bari cumar waxaad ka mid tahay gabdhaha dhallinyarada ay maanta ku guulaystay shahaadadan wasaaradda maaliyaddu ay bixisay xisaabaadka dareenkaaga iga war hadda waxaan ku ohan lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaat magacayga waa caasha maanta farxaddayda ma qiimeyn karayo presidongeena ismaaciil cumar gelina waan u mahad celinaynaa iskagaa maanta noo gartay inuu dibloomainuuna siiyo dibloomadan kontaabalka dee shucuurteeda sidee kuugu qori kara waa farxad alxamdulilah baan leeyahay ilaah baan u mahad celinaynaa waalidkaygana waan u mahad celinayaa waad mahadsan tahayna adigana insha allah waan dalaali doonaa waxaan wadda ka qaban markii hore ma shaqaynaysa mise hadda kadib baad leedahay shahaadada shaqo ii sahli doontaa markii hore waan shaqaynay laakiin kontraaga iga dhammaaday ahayd iminkan dib shaqada u qaban doonaa shahaadadan baa dee iminka shaqa waddanka iiga furi doonta ilbaab kasta ii furi doonta aan shaqo ka qabsado ka waran xisaabta waa sheeko madax xanuun dumarka ma ku fiicanahay xisaabta mise
waa inaan la ogaado hadda waxay raggu qaban karaan inay dumarku qaban karayaan marka xisaabtu madax xanuunna maahayn waa waxaan soo baranoo yaraan ku soo baranay waan qaban karaynaa ragga isku midun baan nahay de waxay qaban karayaan baan qaban karaynaa okay thank you magacayga waa ibraahim aadan maxamed wallaahi shucuurkii maanta shucuurkeena maanta maalintii maantan aad iyo aad ayaan ku faraxsannahay leanno shahaadadani shahaadadda oo taariikh galaysa waa maalin taariikh galaysa shahaadadan aad baa looga baahnaa waddankiiba wuu ka baahnaa dowladdiiba u baahnayd annagana waan u baahnayn leanno dhallinyar siina oo shaqalahaan ku jirta ay jirtay shahaadadan iminka waxay noo dargelinaysaa shirkadahan maaha saan shaqo annaga u abuurano weeyaan magacayga degan cabdalla casuuwi aad baan u faraxsanahay alxamdulilah maanta waa maalin khayr qabta agramoogii baa nala siiyey kontaabal agriyega insha allah khayr badan baan rajaynaynaa hawl badan baa na sugaysaa insha allah ilaa ana la garab galo shirkad haddaan shirkad anugu leeyahay oo kale oo aan haysan xisaabiyo fiican shirkaddeeda imsaa khasaara u iman karaya
imsaa khasaara ku iman kara horta waxaa la yidhaahdaa ninka garanayn professionaalka qiimihiisa khasaaraha intuu leegyahay ma garto marka annagu ku professionaal baan nahay dowladdaanna aamintay waraaqad baa nala siiyeyna lagu aqoonsan yahay marka wax weyn waan qaban karaynaa haddii nala aamino shirkaddan wax badan oo isbedel baan u samayn karaynaa dhaqaalaheega kor baan u qaadi karaynaa waayo khibraddeedii baan haynaa marka insha allah de waxaan ka rajaynaa shirkado inay nala shaqeeyaan
ma u malaynaysaa inay jiraan shirkado dhibaato ay u keentay dhaqaalahooda xisaabiye wanaagsan oo is haysan aha xoog inta badan dhaqaalaha waxaa hoos u dhigaa shirkadaha waxaa hoos u dhigaa dhaqaalahooga waa dada khibraddii lahayn oo loo dhiibaya marka shaqadii si fiican iskuguma daba dhacayso wixii loo baahnaa soo saarkii loo baahnaa ma soo saarayaan meeshay shirkaddu ku liidato ma garan karayaan maadaama dee khibradu lahayn annagu markaa shirkadahan insha allah waxaan u rajaynaynaa inaan dhaqaalahooga sare u qaadno nala koraan inta anagu koraynana shirkaduhu ay koraan dhaqaaluhu wadankuna wuu aad u koray insha allah laisku wada xiray
siciid jaamac xirsiye oo lagu oonaaleyso siciid gebiid baan ahay waxaan u faa'iidaynaysaa oo magaranaysaayey in qof kastaba amba dee uu dhalinyarta magaranaysaay shaqo magaranaysaay fursad ahaan aan ka helno abuurto marka haddii shahaado lagu siiyo waxaad aqoonta u lahayd sidee shaqo loo abuuri karaya waxaa loo abuuri karayaa shirkadihii oon dee magaranaysaa u tegno la sheekeysano oo dee magaranaysaa dhigaleyda magaranaysaa cusub maray magaranaysaa laba kun iyo labaatanka afka agsi kariwid magaranaysaa ku maray xerka sideedaad ku maray kolley way u dheganagu yihiin oo way iska yihiin marka insha allah magaranaysaa waxaan rajeynaa in soo dhaweeyaan haddii la shirkadaas xisaabiyaasha ayagu ma leeyihiin urur sandikayaga u goonaya oo mise waa madax bannaan yihiin oo kala madax bannaan yihiin imiga adigu waa markii horeysay waa sanadkii horeysay weeyaan insha allah waan isku tegi doonaa urur waan samaysan doonaa haddii la magaranaysaa si dhaqsa haddii la dhaha imise qof baa la siiyey maanta nambarka ugu badan qaatay waxaa la siiyey afar soddon qof baa la siiyey maanta lagu soo xulay magaranaysaayay khabradoodii magaranaysaa tacliintooda iyo waayo aragnimadooda ay u leeyihiin xagga xisaabaadka ay takhasus ku yihiin dejinta xisaabaha nidaamka xisaabaha shirkadaha gaarka loo leeyahay haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
degeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha kulmo ka tirsan champions leaga ayaa la dheelay iyadoo kooxaha qaarkood laga awodroonaaday halka kuwo kalena ay badiyeen waxaana naadiga manchester united ay guuldaro kala kulantay naadiga b s g iyadoo taasi ay ka dhigayso in rajadii naadiga manchester united ay hadda sii xumaanayso inkastoo dhibco ahaan ay naadiga manchester united weli koowaad ku jirto haddana xaaladeedu ma sahlana mar haddii gurigooda looga awodroonaaday saddex gooli gool ciyaaryahan marcos rashford ayaa u barbareeyey gool uu ciyaaryahan neymar daqadii lixaad ka dhaliyay naadiga manchester united hase yeeshee waxaa mar kale dhaliyay ciyaaryahan moroncones oo ciyaarta ka dhigay laba gooli gool inta aanu neymar kusoo gebagabeyn ciyaarta kana dhigin saddex gooli gool naadiga lisburg ayaa afar gool iyo saddex kulan ciyaaro xiise badan ku dhammaatay la ciyaarta naadiga istanbul basik sehir ciyaartaasina waxaa naadiga kubadda cagta ee r b libzig ay u suura gashay in ay soo yara noolaato maadaama ay guul muhiim ahi gaartay iyadoo hadda ay kaalinta saddexaad soo gashay oo islamar ahaantaasina naadiga istanbul basik sehir ay saddex dhibcoon iska leedahay manchester united iyo b s g iyo r b livsburg dhammaantoodana sagaal dhibcood ay iska leeyihiin kulmada kale naadiga barcelona ayaa ka wadroonatay naadiga kubadda cagta ee francovarus waxaana saddex gooli waxba ku wadroonatay naadiga barcelona osman dambele brad white iyo dambele ayaa mar kale kusoo gabagabay ciyaarta oo ka dhigay saddex gooli waxba goolka ugu dambeeyana wuxuu ahaa rigoor daqadii sideed labaatanaad oo saddexda goolba waxaa liska dhadhigiyay qaybtii hore ee ciyaarta naadiga yuventus ayaa saddex gooli waxba kaga adkaatay naadiga dinam kiev ciyaaryahanada federigo chieza cristiano ronaldo iyo alvaro marata iyo saddexda goolnaadiga kubadda cagta ee yuventus u dhaliyey gruubkaasi waxaa hogaaminaya oo kaalinta koowaad ku jira oo shan kulan oo ciyaareen ayaga barcelona shan iyo toban dhibco ee iska leedahay yuventus labaiy toban dhibcood ee iska leedahay dinamo kiev iyo francavarusna waxay leeyihin min hal dhibcood naadiga dortmund iyo lazio gooli gool ay isla dhaafi waayeen club rouge iyo zentana saddex gool waxbaa naadiga club rouge ay ku odololatay gruubkaasi waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee dortmund oo toban dhibcood iska leh shan kulan oo ciyaarta lazio sagaal dhibcay iska leedahay club rouge toddoba ayay iska leedahay zentana hal dhibcay iska leedahay naadiga chelsea ay ku burburtay naadiga sevilla ee dalka spain oo weliba martilo a naadiga spain ka socotay ee sevilla afar gool waxbaa naadiga chelsea ay ku odololatay ciyaaryahan oliver jiru ayaa ciyaaryahanka ciyaarta isagoo markaasi afarta gool ka dhaliya naadiga sevilla daqiiqadii sideetanaad konton afaraad toddobaatan afaraad iyo siddeetan iyo saddexaad orgore ay kusoo khatimay ciyaaryahankaasi oliver jiro oo hore weerarka ugu ciyaari jiray naadiga arsenal sevilla wax goola lama imaan iyo crisnaro gool waxba naadiga rain ayaa lagu hormaaday naadiga kubadda cagta ee chels ayaa saddex toban dhibc iska leh oo gruubka sii hogaaminaysa sevilla toban dhibc iska leedahay crisnarona afar dhibcood ay iska leedahay xubinta ciyaara dhegeystayaal halkaas inoo joogto mahadsanid jabaal oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatanna dhinacii heesaha ayaenu jalleecaynaa heesta qalbilula iyo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole
guud ahaanba idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuur iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
naftu kugu qabowdo